dowladda hoose ee degmada garowe oo kaaladaasa ardayda jaamacadda frontiyeria wacyigelin la xiriirta badbaadada hunguri iyo nadaafadan qobatay gudoomiyaalka kaamamka garowe wacyigelinta la siyaayay kaamamka iyo weliba ku qeyb galaya oo goblo ku hay madaxda dowladda hoose een qaabilsan arrimaha horumarinta dadka bogtaale iyo kuwarqababka caafimaadka bulshada meelasey ku noola madax qeybeedka kaamamka mustafa rabaax iyo madax qeybeedka fayadhowrka degmada garowe cayduruus xasan maxamuud iyo waliba iyo ku warbiyeena sidii un deersiina wacyigelintan la xiriirta badbaadada hunguriga iyo nadaafadda sidii lan ilaali lahaye maadaama badbaadada nololyo ka jarta dadkaasiya runahaantii hadeer waxay noogu yimaadeen jaamacadda frontier university waa jaamacad ku taala jaamacadaha garowe ka mid oo ku taala magaalada garowe ardaydan inii muuqataana waa arday jaamacadda ka dhigata waxayna iniigu yimaadeen wax kale maaha waa inay iniga wacyigeliyaan maadaama hadda ay soo baxeen xanuuno badankooga aan qaar la garanayn sidii kii u dambeeyey hadda koronihii u dambeeyey oo kale aan la garanayn adduunyadu mar walba wax kusoo siyaadayaan inay niga wacyigeliyaan maadaama meeshaan hadda aan degan tihiin kaamamkaa degan tihiin ay u nugul yihiin xanuunada maadaama ay yihiin waxa laga soo qashinka magaalada garowe laga soo qaado ee la geeyo godka talyaaniga baasla garowe waxaa dib loogu soo celiyaa kaamamkiina dib loogu soo ceshaa innagu haddaad ka taxadirtaan ciyaalka aad dhasheen hadda hadda soo dhex marto kulli waxay waad faqanayaan tugaga waxay ku jiraan goobihii qashinada ku jiraan qashinka garowe laga soo qaaday meesha laga yaana magaalada dib loogu soo celiyaa kaamamka waxay inaga wacyigelinayaan oo hadda inoogu yimaadeen sidaanaga noo sheegeen meesha waxaa ku qoran badbaadada waxaa ku qoran tababarka badbaadada cunnada iyo waxaa ku qoran nadaafadda ee hogaamiyeyaasha barkacyaasha kolley hogaamiyaasha barkacyaashana waa intiinan halkan waxaa ku jooga toddobiyo toban guddoomiye iyo toddobiyo toban guddoomiye ku-xigeen oo uu ka kooban yahay kaamka jawle waxaan rabnaa inaad si sharaf lagu soo dhoweysaan oo ad kala qayb qaadataan nimanka dhallinyarada ee ardaydaas xilqaamayaasha ee aan lacag iniga rabin eeaan shidaal iniga rabin ee xitaa waxay wataan waa baabuur kiraa oo magaalada barefad oo laga leeyahay tababarka maanta aan guddoomiyeyaasha siinay waxa weeye waa guddoomiyeyaasha tababarka la siiyey laakiin guddoomiyeyaasha midda aan ka rabno kaamamka waxa weeye in ay wacyigelin u bedelaan tababarka maanta la siiyey ayaga in ay mas-uuliyadda ay bulshada u hayeen ah wacyigelin in ay u bedelaan oo kaam gudoomiye walba gudoomiye ku-xigeen walbaba in kaamkiisa dib ugu noqdo wacyigelin joogto ahna uu dib ugu celiyo insha allah ka dambeyntii oo ku mid ee madaxda jaamacadda frontier oo ardaydii obiyaasi wacyigelinta iyo waliba usa sharxaya waryaabo ka kalafi in wacyigelintana dhiibana soona sii sheegay inuu sii wado doonana sii doonan dhammaana barakacyaasha kunoola garowe gudoomiyaal horta waa ku faraxsannahay maanta inaanu soo booqanno inu ku imaano kaamka sida la inii sheegay annaga waxaana dhaca jaamacadda waa jaamacad ka mid ah jaamacadaha magaalada ku yaala oo la dhaho frontier waxaan isnini oo ardadu go'aansanay dadkaana u jeedaan waa ardadii wax baranaysa khaasatan baranayay cilmiga caafimaadka dhakhaatiirtii soo baxaysa weeye marka waxay istuseen maadaama xilligan xilli roobaad lagu jiro xanuunno badan oo dilaaca ay jiraaneen sida shubanka iyo waxyaalaha la midka ah inay bulshadii dib wax ugu celiyaaneen sidaas buu daaranaa waxaan rajaynaynaa inta kooban oo halkaan aynu joogno inaynu ka faa'iidaysanno kadibna hogaamiyaashiinu ah xaafadihii iyo guryihii dib ugu celisaan oo cilmigaas aa barateen aad waxa weeye aynu bulshadii dib ugu celino wacyigelintan la xiriirtay badbaadada hunguriga iyo nadaafadda la siiyey barakacyaasha waliba iyo kor uqaadaase badbaadinta nololyo maadaama dadkaas iyo umbadiina dad iskorooranga islamarkaana dhibaatooyin shalgidisana meelasegin iskasheentii